munaasabaddan ololka daahfuraya beerowka geedo ee degmada ufena iyo weliba ku qeyb galaya gadoomiyaha degmada xogayaha degmada maamulka xanaanada xoolaha gadoomiyaha ururka dhaxreeba iyo mas-uuliyiin ku tirsan ururkaasiya boqol kun geed oo qaarsho mar hore la beeriyo mas-uuliyiinta kormeerka seedanga goobo ururka dhaxreeba ee degmada ufena iyo kuka beeranga gadoomiyaha ururka dhalinyarada dhaxreeba maxamuud axmed rafcase iyo gadoomiyihii hore ururkaasiya iyo faahfaahin waliyaabo deegaankan qowdana waxaan deegaanka ku beernay udhowaad boqol geed boqolkaa geed oo aan mataqaanaa ugu talagalnay in aan ku horumarino deegaanka oo siday u soo baxdo bilicda degmada geedaedka waxaan u beernay qaab waxay yihiin xaafadaha magaaladaan ku beernay waxaan u beeraynay in aan mataqaanaa xaafad kasta afarta xaafadood magaaladaan u qaybinay xaafad kastana waxaan siinay dhir ay qaadi kadho oo fooliyamkeeda ah waxaana mataqaanaa xaafad kasta u geynay reeray dadka ka soo bixi karo mas-uuliyaddeeda qaadi kara intaas ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa hay-adda adeeso oo barnaamijka naga taageertay mashruuca la yidhaahdo saxan saxo waxaan rabaa bulshada degmada ufey inaan bogaadiyo inay shaqadatan waxa weye ballaaran ee la qabtay dadaalka lagu bixiyey oo wakhtiga la geliyey inay ka shaqeeyaan si ay u heli lahayd waxaa weye si dhirtaas usoo bixi lahayd sidoo kale waxaan rabaa inaan barnaamijkayga ku daadihiyo mahadcelin waxaan rabaa marka koowaad inan mahadceliyo gudoomiyaha degmada axmed abshir oo run ahaantii barnaamijkan lafdhabar u ahaa mashruucan inuu qabsoomo markii waxa weye koowaad ilaa markii ugu dambeysaba ilaa wejiga shanaad aan marayno sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda abaaso oo waxaa weye mashruucan wejiga shanaad nagala qayb qaadatay waxaana ku mid ah xubnaha ururka dhaxareeba iyo fariinkan dareen bulshada inuu ilaaliyana quruxda deegaanka barnaamijka hadda wadna waa barnaamijka qeybtiisa shanaad oo ah cagaari deegaankaasi wejigiisa shanaad oo hadda aan xargjirkiisa a wadno marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan injineerka iyo shaqaalihiisa oo shaqo weyn nagala qayb qaatay maanta waxaa joognaa wejigii shanaad ee xarigjarka cagaari deegaankaaga alxamdulilah ilah wuxuu noogu soo dhameysay habsami leh oo wanaagsan waxaan kaloo rajaynaynaa dadka deegaanka leh una dhashay ama dadka deegaanka jooga inay ka shaqeeyaan horumarka deegaanka si loo gaaro meel saraysa markastoo shacabka ama dhallinyaradii haddii waxay qabanayaan garab lagu siiyo waxay gaarayaan meel sare ugu dambeyntii mas-uuliyiintii ku qeybgalay munaasabada lakadaha furaaye beerowka geedo ee degmada ufena iyo ku hadalay muhiimadda iyo inlata deegaanka iyo geedo lakabeera
qof walbana waa u dhiiran yahay waa u heegan yahay marka waxaan rajaynaynaa ururku karaankiisii uu wadaa halagu garab istaago sidaan ogsoonnahay dhirtu waxay leedahay faa'iidooyin badan faa'iidooyinkaasoo badan oo ay ka mid tahay inay quruxdii deegaanka heerkulka jira waa yaraynaysa marka magaaladu hadday cagaar noqoto oo dhir badan hesho waxaan aaminsanahay inay cimiladeedu waxaa jira isbeddel cimilaha jira adduunka cimiladaas inay ka qayb qaadan kardo oo cagaarinta degmada ay tahay first one ama priority-ga ay u ahayd maamulkii degmada oo aan waxyaabihii noo ahaa runtii waa u mahadcelinaynaa shaqo ballaaran oo maamulku lahaa bay qayb ka yihiin ka sidaas daraaddeedna waxaan samayna anagu inaan la xisaabtanno dukumiinti ka saxiixino qofka geedkaas ku baktiyo geedka dhammaan kharashaadkii galay bulkeetigii galay tacabkii galay sibirkii galay qofka lagu dalaco marka dadku barnaamijka aad bay u ilaashanayaanin runtiina waa laga arkaa bulshada ama deegaanka isbedelka muddada yar oo ay dhaxalreeb shaqada ay waday runtii isbedel ballaaran baa ka muuqda ka deegaan ahaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa hay-adda adeeso runtii oo ah hay-adaha sida gaarka nooga shaqeeya ka maamul ahaan oo barnaamijka ka qayb qaatay oo la odhan karo barnaamijkan hadda aanu dhiraynta aanu wadno ee guryaha runtii waxay kaalin fiican oo mug iyo miisaan labay ka qaata la odhan karo